magaalada hargeysa waxaa kusoo badanaya haweenka qurbaha kasoo laabanaya ee fikradaha ganacsi ka hirgelinaya dalka iyaga oo qaybo kala duwan oo ganacsi hirgeliyey sanadihii u dambeeyey sucaad carmiye odowaa waxa ay muddo afar iyo labaatan sano ah ku noolayd qurbaha waxaanay dhowaan hirgelisay ganacsi u gaar ah wariyaha v o e magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayay uga warantay sida ay qurbaha uga soo laabatay iyo waxyaabaha ku dhaliyey fikradahan ganacsi
waxaan halkan ka tagay marka afariyo labaatan sannadood baan ka maqnaa dalka marka de waa qof noloshayda marka la eego intaan maqnaa iyo intaan wadanka joogo intaan maqnaabaa badan
sucaad hadda waxaad kusoo noqotay dhulkii hooyaad kusoo noqotay ganacsi baad ka yagheysay ood ka samaysay maxaa kugu dheliyey inaad wadankii kusoo noqoto islamarkaana aad ganacsi ka samayso sidii horta aan wadankan uga qaxnayba anigu waxaan doonaya inaan soo noqdo cilmigaan bartay waxaan sameeyey oo dhan preparation buu hasaan usoo noqon lahaa ha marka marka waxaan aaminsanaa horta inaan intan imaado aanan shaqo ka samaysan halkan yacni ka raaraadsan oon anigu shaqo create gareeyo shaqo marka ma jecmaan jeclayn inaan ngo-yada u shaqeeyo iyo u n t waxaas marka waxaan plaankayga wuxuu ahaa inaan dalkii ku noqdo laakiin aanan dalkii shaqo u doonan laakiin aan ka create gareeyo shaqooyin wadankii ka abuuraha ka abuuraha waxaad samaysay tusaalahaan oo kale dee goob shaqa amaba waxaad samaysay ganacsi adiga ku gaara goob laga cunteeyo oo magaca laaleysaad u bixisay maxaad ku dooratay ganacsiga noocan inaad samayso horta ganacsiga ah xagga restaraanada ama hodheelka waxay ahayd fikrad weligayba aan jeclaa laakiin kaan ka fikiray wuxuu mid intan ka yaroo coffee shop oo kale inaan samaysto london ka samaystaan rabay mar oo aan laxooxda soomaalida ku dubo deedna tii waxay noqotay waxaa fursad helay inaan halkan imaado ooaan mxuaha fursad ganacsi aan u imaado halkan deedna waxa aan arkay in aan wixii dreamkaygu ahaa aan weligay ku fikirayay ahaa inaan restaurant furto ay halkan ka hirgelayso muddo waxay ku qaaatay inaan locationkii ka fakaro then maalin maalmaha ka mida waxaan ii un omaad gurigii hooyada ayaabahaaba aad ka samaysa inta renovet garaysay waayo meelo badan baan arkay restaurantno villa laga dhex sameeyey markaas taasaa horta igu dhalisay samaynta aan
tusaalahaan oo kale qurba joog baa jira dee kasoo noqdo wadankii dib ugu soo noqdaa ganacsiyo kala duwan bay sameeyaan waxyaabaha aalaaba la tilmaamo waxaa ka mid ah inaanay samaynin cilmi baadhis oo kale ama research oo kale aanay samaynin ganacsiga keebaa ku haboon keebaa loo baahan yahay ka ahmiyadiisa inaba xog uruurin iyo dee kahor iyada taasi ma ka fikirta inaad sii samayso horta muhiimadda ugu weyn ee ganacsi waxa weeyaan waa in aad waxa uu yahay waxaad adigu jeceshay shaqa aad jeceshay inaad samaysid haddaad shaqadaa u samaysay lacag baa laga helaa inta badan waa la kufaa marka waa inaad ku talagashaa wixii aad jeceshayna waqti badan baad ku luminaysaa haddii uu yaraa muxuu ahay ayar socdo waxaad u yeelanaysaa sabir baad u yeelanaysaa waayo higsid meel baad higsanaysaa marka waxyaabaha ku dhaca waxa qurbajooga halkan timaada ee ka furta waxa weeyaan number one maxaa maxaa laga muxuu ahay lacag laga helaa weeyaan ujeedada anigase ujeedadeedu waxa weeyaan wixii aan jeclaa sidaan u fuliyaa uga midha dhaliya marka waxay noqonaysaa muhiimka waxaweyaan dadku inay shaqa ay jecel yihiin iyo mashruuc ay jecel yihiin ay sameeyaan oo aanay isku dayasho lahayn iyo hebel baa waxaa sameeyey ana aan sameeyo aan ahayn waa taa waqti badan kuma luminsin patient no malhid laakiin wixii aad adigu aada u jeceshahay waad horumarin kartaa dee dhulkii marka la eegayo kale ama somalilan oo kale shaqa la-aantii oo kale waxaa la yidhaha aad bay u sarraysaa islamarkaana de bulshada fursadihii ay helayeen shaqo aad bay u kooban tahay ahmiyad intee leg bay u leedahay bulshadii oo kale aad is leedahay in goobtii shaqa laga helo oo dee ganacsigii iyo shaqaalayntii iyo weliba dhaqaalii ummadaad qaybtada ka qaadato horta kafe laalays ma noqonayo in meel shaqa loo imanayo laakiin iskuuloo kalean ugu talagalay inuu noqdo ay dadku ka bartaan sida adeeg loo fidin lahaa sidii dadka loola macaamili lahaa sidii waxaan u baranay meelo balbalaaranoo in laba qof hadday isu yimaadaan aan qaylada waxba la cuni karin inaanu dadka muxuu ahaye sidii wax loo cuni lahaa iyadoo meeshu yar tahay oo dhowr qof wada fadhiyaan oo kala jaajaadii dadka ii shaqeeya waxay baranayaan sida ay miiska miiska maaragtay lagu cunayo malqacada halka la dhigayo fooga halka la dhigayo koobka halka la dhigayo keebaa kii biyaha keebaa kii sharaabka ah keebaa kii laatada ah keebaa kii expressoga ah marka horta waa iskuul dan oo ma aha maarata saynu u baranay sixniyadii laysku soo tuurayo kale marka inay sanqada yareeyaan inay muxuu ahaa sida iyagu laftigoodu isu represent gareyn lahaayeen marka waa iskuul maaha un keliya un service laakiin xagga shaqaalaha muxuu ahaa walahi waa run dadkeenu way wada shaqo laayiin and I feel proud in ugu yaraan toban qof in ka badan aan ay maanta ii shaqeeyaan oo mushahari ka qaadan doonaan laalays waxay ahayd sucaad carmiye odowaa oo fikrad ganacsi ka hirgelisay somalilan waxayna ugu warramaysay magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac